You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
dhalin wax saxaysa iyo dhalin wax burburinaysa jirta marna anugu eh, ma aaminsani in sistamka dowladnimo ee bilowga ah ee dagaalkii sokeeye dheeraa ay soomaaliya ku harqatay wixii ka dambeeyey eh, sagaashan iyo kowdii wadanka isbedelo badan baa ka dhacay gaar ahaan caasimadda muqdisho Eh, sideedii february markii madaxweynaha sheekh maxamed cabdullahi farmaajo la doortay eh, wuxuu soo galay loobin adag labaatan musharax uu la soo galay ballanqaadyo badan buu sameeyey gaar ahaan eh, waxaa laga yeelaya ciidamada shisheeye waxaa laga yeelayo eh, dagaalka al-shabaab waxaa laga yeelayo musuq maasuqa waxaa laga yeelaya shaqo abuuridda waxaa laga yeel- laga yeelayo dulsaca dastuurka waxaa laga yeelayo muxuu ahaa eh, ka qaybgelidda eh, mataqaanaa siyaasadda eh, dumarka marka eh, xiriirka caalamiga ah marka waxaad moodaa dee labadii sannadood inay dowladdu kow xukuumaddu isagu uu soo dhisay eh, ra- wasaare khayre ayaan dadka aad u dhallisaahay anigu anigu eh, ma- madaxweynaha waxaan u arkaa eh, in uu wax ku yahay xukuumadda marka anigu waxaan aaminsanahay xukuumadda ra- wasaare khayre eh, xukuumaddiisa xagga amniga xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda arrimaha dibadda eh, xiriirka golayaasha sharci dejinta ah xiriirka maamul goboleedyada eh, xiriirka civil society-ga eh, inuu eh, xiriirkii heshiisiintii boroseeskii socday ee soomaaliya iyo somalilan intaba inay xukuumaddu ku fashilantay marka hadday xukuumaddu fashilantay marka madaxweyneha waxaa looga baahnaa inuu fursad kala siiyo shacabka soomaaliyeed labada sano u hartay ee labadaas sano eh, xukuumadda bisha eh, sideed cisho kadib markii la doortay uu soo magacaabay ee maarsa ahayd waxaan u arkaa ra- wasaare khayra inaan waxna uu qaban marka dhalishi halkaas taagan waa gartay eh, sharmaake labadaas sano eh, waxyaalo badan buu ka soo sheekeeyey maxamed caalim oo ah musuq maasuqa ciidanka shisheeyaha eh, xiriirka maamul goboleedyada kii somalilan eh, kulli waa uu dhaliilsan yahay adigu specifically maxaa labadaas sano dowladda lagu ammaani kara oo aad is leedahay way qabat
Een, horta maxamed een, aad buu u mahadsan yahay Een, anigu haddaan ku hormaro een, madaxweyne farmaajo een, laba sano ka hor markii la doortay een, dadku macnaha rajo aad u ballaaran bay muujiyeen aadna u soo dhoweeyeen Een, expectationka dadkana aad buu u ballaarnaa Een, challenge-ga ugu horreeyeyna wuxuu ahaa in la manage garayo expectationka dadku aad u sarreeyey Een, madaxweyne farmaajo markii silka uu la wareegay wuxuu la wareegay soomaaliya oo ceel ku dhacday ceel aad u fog ku dhacday marka een, labadii sano waxaa lala tacaalayay sidii ceelka looga soo saari lahaa soomaaliya een, sideedaba dowlad wanaagsan waxa lagu cabiro oo ugu horreeya waxaa weeye waa stability madaxweyne farmaajo ballanqaadka ugu horreeyey uu baxshay waxay ahayd in dowlad internal stability leh uu samayn doono oo tayo leh tiyada ahayd oo ku guulaystay sidaad la socotay madaxweynihii ka horreeyey een, xukuumaddiisii waxaa soo martay saddex ra-iisul wasaare iyo laba boqol iyo labaatan iyo toddoba wasiir yaa soo martay macnaha waaba highest turnover oo siyaasiyiin ahoo dal soo saaro Een, dowladda tan sidii loo magacaabay prime minister ba- ba- ba- ba- een, ra-isul wasaaradda kale sidii loo magacaabay wax isbedel ah oo dhacay oo weyn ma jiro macnaha mayna changes wasiiro shaqadooda qabsan waaye oo la bedelay mooye eh, wax weyn oo isbedelay ma jiraan macnaha dowladdu waa ishaysataa Een, midda kale madaxweyne farmaajo wuxuu muujiyey mas-uuliyad ah in ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada inuu shaqadooda u dhaafo oo ayagu ay qabsadaan oo uu si- sidii laga rabay inta gadaal u fadhiisto inuu warbixinta dhagaysto macnaha midda ugu horreysa lagu ammaanaya madaxweyne farmaajo uu muujiyey waxaa weeye waa internal stability internal stability-ga dowladda hadda ka jirta weeye midda labaad wuxuu waxaa lala dagaalamay musuq maasuq waxaa muujinaya in lala dagaalamay dowladdii tan ka horreysay revenue-ga sanadlaha usoo harooda waxay dhaafi weyday laba boqol iyo labaatan iyo lix milyan oo dollar sanadkii bay ahayd een, two- two- twenty sixteen madaxweyne farmaajo s- saddex bilood markii uu joogay revenue kor buu u kacay oo wuxuu gaaray laba boqol iyo siddeetan milyan oo dollar maanta aan joogno een, budgetka dowladda federaalka waa saddex boqol toddobaatan iyo siddeed milyan oo dollar walow een, qaar ka mid ah dowladaha aan saaxiibnaha ay nagu qabaan taas waxay muujinaysaa dagaalka lala galay musuq maasuqa ma dhahayo waa la baaba'shay oo waa uu jiraa tan saddexaad dowladda xasan sheikh waxay ku guuldarraysatay een, een, benchmarkyadii world banka ay u qabteen bay ku guuldaraysatay oo saas darteed arjigii hadda ka hor ay gudbisatay oo ahayd in daymaha laga dhaafo waa lagu soo celiyey dowladda hadda jirta macnaha s m b one s m b two wixii laga rabay oo benchmark ahaa oo loo qabtay oo ku aadanayd macnaha financial management and governance ku aadanayd oo dhan way buuxisay taasna waxay soomaaliya hadda ka dhigtay inay eligible u noqoto sidii daymaha looga cafin lahaa xagga amniga haddaan galno dowladda xasan sheekh waxay ka tagtay labaatan iyo sideed kun oo gosti army ah dad macnaha ganacsata ah oo wax shaqaa dowladda u hayaan aysan jirin oo niman janano oo iska magacaabay ay mushaar ku qaadan jireen midda tan waxay samaysay ayadoo kaashanaysa macnaha itis international partners ayadoo kaashanaysa waxay ka jirta dhaqaalihii number one naaxinayay macnaha corruptionka ciidamada ku dhex jiray tii labaadna waxaa la sameeyey tirakoob dhab ah dadka diyaar ku ah inay hawl galaan fajac bay ku noqotay dawladda macnaha waxaan caadi ahayn baa ka soo baxay maantay to arrintii iyada ahayd waa la xalliyey oo waxa lagu xalliyey macnaha biometric baa yaa loo wada sameeyey sharmaaka wuxuu ka soo hadlay stabilityga oo ula jeeda dabcaninta badan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu weli isma qaban miisaaniyaddii dalka aad bay u kordhay buu leeyahay ciidamo beenoo oo qornaa maaragtay hadda ma jiraan oo ciidanka ciidan saxa mushaarkii la siiyaa arrimahaas maxaad ka taabanaysaa adigase musuq maasuq iyo ciidanka sheey kuwaad tilmaantay oo aad tiri dowladdu kuma guulaysan specifically sidee baysan ugu guulaysan maxaad jeclaan laha inay samayso marka waxa weeye sharmaake walaalkii sharmaake iyo shacabka soomaaliyeed iyo dadkan dhegaysan doona brogramkan kolley anigu waxaan ka hadlayaa meel meeshii labada kun iyo labayo tobanka laga soo bilaabay ee labada kun iyo lix iyo tobanka la yimid ee hiigsiga ahayd kadib soomaaliya waxaa ka dhacay qaraxii ugu weynaa octoobar afar tobankeedii oo ahaa histergilka qaraxyada africa ilaa qaraxaas kor kama dhicin wuxuu noqon karaa qaracyadii ugu caansanaa caalamka ka dhaca arrintaas ilaa hadda dad looma soo qaban dad looma keenin xukuumadda farmaajo waa xukuumadda ugu badneed ee taliyaasha ciidanka bedeshay saddex taliya ciidan oo military ah ayaa la bedelay saddex taliya ciidan oo nabsugudaa la bedelay ciidanka nabsuguda waa la baabi'iyey xukuumaddani waa xukuumadda ugu wasiir wasiir ku-xigeenada badan waa xukuumadda ugu wasiir dowlaha badan waa xukuumadda ugu wasiirada badan wasaaradda marka beeli laga reebo doorka wasaaradda arrimaha guduhu nooma muuqdo waan la soconnaa khaladaadkii mataqaana diblomaasiyadeed ee wasaaradda arrimaha dibaddu inay waraaqyo badan ka soo saartay khilaafkii dhex maray sacuudiga iyo canada khilaafkii dhex maray turkiga iyo sacuudiga khilaafkii dhex maray imaaraadka iyo mataqaana qatar marka waan ognahay isbeddelkii lagu sameeyey golaha baarlamaanka waxaan la soconnaa motionkii madaxweynaha laga keenay waxaan la soconnaa mataqaanaa dagaalkii foosha xumaa ee electionkii ka dhacay baydhaba iyo sidii dawladdu ay ugu indha adagtay ilaa hadda ilaa inay tidhaahdo adduunka caalamka oo onlef u aqoonsan inay wadahadal la bilowday etoobiya ilaa hadda qalbi dhagax iyo onlef ilaa hadda xukuumadda soomaaliya oo meel ay ku cafiday oo qalbi dhagax la soo taagan yahay ilaa hadda xukuumadda soomaaliya go-aankii argagixisada ee onlef u taqaanay iyo anigaba obrojasi maysiin waxaad ogtihiin oo kale isbedelada iyo mataqaanaa dagaalada ka socda ee mataqaana habeeni maalin al-shabaab ay wadaan mataqaana gobollo badan ay ku qabsadeen oo xagga gadaad ogtihiin oo xagga jubbada dhexaad ogtihiin oo xagga shool hoosa ogtihiin marka walaalkay sharmaake haddii uu leeyahay khayre iyo muxuu ahaa farmaajo waa laba nin oo xidid ah waa laba nin oo saaxiibo ah annagu meesha xidid umaanu keenin saaxiib umaanu keenin waxqabad baan u keennay xukuumad baan keensanay wasiirka caafimaadka inuu shaqeeyo wasiirka hawlaha guud inuu shaqeeyo wasiirka isgaashiinka inuu shaqeeyo wasiirka wasiiro lixdan iyo sideed wasiir ayaa la la-yahay waxa aan ka hadalayn waxa weeye dawladda soomaaliya laba sanaa u dhiman labadii sana hadda waxa weye in dastuurkii la saxo marka anigu waxa aan iimada muuqda isaga u muuqda miya waa gartay sharmaakaan siinaynaa sharmaake qaraxi ugu weynaabaa ka dhacay buu yidhi maxamed caalin baydhabo doorashadeedii khilaaf weyn baa ka yimid taasi waa caddayd al-shabaab waddankii kalabar bay weli haystaan oo weliba wax guulaa lagama gaarin buu leeyahay marka intaasu adiga makuu muuqdaan
macnaha maxamed waxa uu tilmaamaya waxa weeye hadalkaygana uu ku horreysay madaxweyne farmaajo markii la doortay oo uu talada la wareegay wuxuu u yimid macnaha soomaaliya ceel lagu riday uu yimid macnaha ceelkaas in laga soo bixiyo soomaaliya waktibay qaadan waqti bay qaadatay maantayto meel fiican bay taaganta waxyaabaha waxaa kale oo ay dawladdu la soo kowsatay oo ay la soo kulantay macnaha khilaafka khaliijka oo saameyn weyn ku yeeshay soomaaliya waxaa lagu soo qaaday macnaha waxa ay dhahaan hybrid war oo xulufada sacuudiga iyo imaaraadka iyo wadamo kale oo aan doonayn soomaaliya inay hore u dhaqaaqdo waxay kusoo qaadeen ayagoo adeegsanaya siyaasiyiin danley ah oo aan dadku u turaynin oo baarlamaanka ku jira oo qaar baarlamaanka bannaan ka yihiin qaar maamul goboleedyada ay ku jiraan baa loo soo adeegsaday qaraxan weyna uu tilmaamay waa nasiib darre weeye waa u dhacay sidii imaaraadka macnaha ciidamo xiriirkii ciidamada oo ay soomaaliya la lahayd sidii loo jaray oo xarinta tababarka loola wareegay waxaa yaraatay xataa qaraxyadii waaweynaa oo mid macnaha military grade explosiveskii ashaab ay isticmaali jireen waxaa muuqata inay yaraatay baa muuqata oo waxay ku laabteen wixii hore ay isticmaali jireen marka intaas laga soo gudbo arrimaha dastuurka macnaha arrin u taallay dawladda federaal keliya ma ahan macnaha all other stakeholders oo nimanka maamul goboleedyada qayb bay ka ahaayeen sanadkii hadda lasoo dhaafay oo twenty eighteen waxaa hostage noo haystay haddaan soomaali nahay nimanka maamul goboleedyada oo doonayay muddo kororsi oo inta ay ka helayaan muddo kororsi waxay diideen in dawladda federaalka ay kala shaqeeyaan arrimaha ciidamada inay kala shaqeeyaan arrimaha amniga ay kala shaqeeyaan oo shirkii london macnaha may ay soo wada galeen xataa inay dhaqan geliyaan bay diideen waxay diideen in howlihii dastuurka la dardargeliyay diideen waxayna rabeen waxayna rabeen in muddada loo kordhiyo maxamed baan siinaynaa maxamed sharmaake wuxuu leeyahay dowladda federaalka maamul goboleedyadayba ka dhaqaaqi weyda marka khilaafkii iyada iyo maamul goboleedyada u dhexeeyey maamul goboleedyada khaladkooda lahaayoo hawshii dowladda oo dhan ba halkaasi ka socon weyda adigu fikrad ka duwan baa qabtaa marka hore weliya xasanow iyo walaalkii sharmaake waxyaale waxaa jiro technication ah oo soomaaliya meel haddii wax walba la seera aan dadkeena soomaaliya ka falaqoodaa waxaa ka mid a waxaan la yidhahda four point five waxaa la yidhi shirkii jabuuti sagaal iyo toban sano kadib soomaaliya markay habkaa qaadatay ee leedahay ama sixty one daaroon sixty one hawiye sixty one dir sixty one raxaweyn iyo adres waa arrin mucjisa maxaa dhacayna waxaa layihi dadka soomaaliyeed ee geeska afrika dega daaroodka geeska afrika dega hawiyaha geeska afrika dega birta geeska afrika degta adaliska geeska afrika dega raxanta geeska afrika dega dhammaan xaq waxay u leeyihiin inay baarlamaanka soomaaliya noqdaan arrintaas waxay keentay inay jihada soomaaliya ka lumiso in sagaal iyo toban sano lagu guulaysan waayo wax dastuur in la sameeyo wax hadda uu farmaajo keeni kara iyo wax ceel ku dhacay maahe waxay ka waa waa waa waa arrin qof walboo soomaali caawiya dhegaysanaya intay soomaaliya ay jirto in la wadaado soomaaliya geeska africa ku wada nool ayaa xildhibaanada federaalka ka qaybgeli kara marka hore waa arrin madaxa laisku geliyey qodobka labaad ee aan raba inaan dooda uga qayb galo laba sano kadib madaxweynaha sharaf maxamed cabdullahi farmaajo maxaa uu isagu shaksi ahaan galay oo isaga personal hadduu maanta soomaali kow iyo laba iyo saddex la dhihi karaa kow waxa weeye xiriirkii dhexdhexaadka ahaa uu lahaa khaliijka dowladda soomaaliya dhexdhexaad bay ka noqotay dhexdhexaad tamay noqonaysa toosa waxay ula safartay waddanka qatar waan haddana siyaasadeed oo isagu u qaatay kow xiriirka saddexgeesoodka ah ee uu la yeeshay eriteria iyo etoobiya iyo muxuu ahaa etoobiya eriteria iyo etoobiya ee ahaa afarta dekadoodna waddan aan constitution lahayn oo heshiis dhaqaale aan lahayn is-afgarad lamama samayn karaba oo hadda is-afgaradkiiya ilaa hadda waddan kenya ay ku murasan tahay arrinta kale waxaa kuu soo hartay ah burburinta ciidanka nabad sugidda soomaaliya ciidanka nabad sugidda soomaaliya waxay ahaayeen ciidan wax badan ka soo qab dagaalkii meesha ka jiray madaxweynuhu ilaa hadda arrintaas kamuusan hadlin waxaa ciidankaa loo burburiyey oo qaybna booliiska loogu daray qaybna muxuu ahaa mataqaana militariga mataqaana ama shaqada lagaga eriyaba ama talaashooda lakala bedelaba ka hadda madaxweynaha isaga oo isagu madaxweyne qaranka uu yahay oo isagu u dhaartay waxaa ka mid ah amniga sicid bararkii ugu xumaa marka uu waddanka yimid boqolka doolar waxaa lagu sarifanayay soomaaliya dadka weysan kartiin laba milyan iyo saddex boqol ee kula hel haddana waxay maraysaa saddex milyan iyo shan boqol oo kun sicid bararka soomaaliya wuxuu marayaa boqolkiiba afartan kor buu ugu kordhay waxaan rabaa sharmaake inaan hal daqiiqa ku siiyo shirkii kusoo gebagaboobay london oo looga hadlayay shidaalka soomaaliya aragtidaada adoo hal daqiiqa kusoo gebagabaynaya maxamedna hal daqiiqan siinaya waa kusoo gebagabaynaa intaa waxaan u arkaa arrinta london macnaha guul usoo hooyato ummadda soomaaliyeed inay tahay dadka soomaaliya in badan baa macnaha inta shir loo qabto iyo haddii macnaha faamin baa jirtay iyo mashaakil baa jiray iyo dad baa baaba'ay yaa shir lagu qaban jiray midda tan waa ay ka bedelan tahay oo waxaa weeye niqaamkii soomaali ay lahayd baa kor loo soo qaaday baaquligii aan ku tuugsan jiroy baa layska tuuray soomaaliya maanta macnaha madaxay kor u haysaa waxay leedahay xilligii aan tuugsan jiray waa laga soo gudbay nabad baan hellay dawlad baan haysanaa macnaha we are open for business dad baahan ma ahin cagahanaga hoos wada resource baa ka buuxa waxaan u baahannahay dad partners ah oo khayraadka aan haysanno wixii annaga inaga dhiman oo aynan qabsan karin keena oo aan wax sheer garayno waa tallaabo horey loo qaaday waa gartay maxamed baan siinaya hal daqiiqo kulankaas yurub ka dhacay london ka dhacay adaaba nooga dhow sidaad u aragtid koleyba xala lasoo bandhigay anu waxaan u arkaa inay tahay arrin khatarteeda leh adduunyada hadda la joogo shirkadaha adduunku wixii ka dambeeyey mabda'an globalizationka macdanta kongo lagu dhacay shidaalka libiya lagu dhacay shidaalka ciraaq lagu dhacay haddii ay dawladdu ku degdegto aanay dadka aqoonta le u keenin baraha ceelasha u keenin waxaa suurtagal ah in de shirkadahaana heshiiskaa saxiidaan adoo shantaadu shan yihiinna sida kalluunka loo xaday shidaalkan loo xadaya marka waxa weeye waxaan u arkaa in laga faa'iidaysto dhibaatadii kambanida u geysteen ciraaq libiya congo siraleon iyo adduunyada inteeda kale oo hadda waxaa soo baxday inay shirkaduhu ka awood badan yihiin dawladaha
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.